mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha iyo saraakiisha amniga somalilan ayaa sheegay in tirada askartii ugu badnayd booliska somalilan sanadkan la dilay kuwaas oo gaaraya sagaal ay saddex saraakiil ahaayeen arrintan ayaa waxaa laga sheegay xuska aasaaska maalinta booliska somalilan haddaba taliyaha guud ee booliska sarreeye guuto maxamed aadan dabagale ayaa waxa uu uga warramay arrintan khadar maxamed cakulle
munaasabadii maanta waxaa laga sheegay oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo saraakiishiina booliskuba la xusay in ciidanka booliska ay ilaa kontameeya ka dhaawacmeen ilaa sagaal maxay tahay askarina oo ilaa saddex ka mid a saraakiiliina ay ku dhinteen arrintaasi waxay muuqanaysaa inay tiro aad u badan tahay marka ta madax boolis ahaan miyaanay arrintaasi walaac lahayn maxay warwar idinku haysa arrintaas tale
walaac naguma hayso sababtoo ah ciidanku sidiisaba nabadgelyada gudahoo dhanbu mas-uul ka yahay markaa ciidankanu waxa uu ku dhaawac ama ku dhintay ee fidinta maamulka somalilan waa qayb ka mid ah ila dagaalanka dembiyada qayb labaad socodsiinta shuruucda waa qayb saddexaad waxyaalaha isagoo ku dhex jira ayaa ciidanku arrimahan ay ku dhaceen waanay ku dhacaan had iyo jeer way ku dhacaan waayo ciidanku dadkiiba ku dhex jiraa ummaddiiba ku dhex jiraa waxyaalaha noocaasay ayaa maaragtay sababa laakiin waxaan kuu sheegayaa maaragtay khadar cakuulow annagu inaanu dhimanno iyo inaanu dhaawacanno ayaa waxaanu siisanaynaa dadkeybinu nabad ku hurdo maamulku somalilan meel walba gaadho shuruucda dalka la socodsiiyo ayaa waxaanu siisanaynaa inuu sarkaalkayga boolisku dhinto oo uu dhaawacmo diyaarna waanu nahay kamana niyad jabayno wax kastoo yimaado horena waa usoo dhimanay imikana diyaar baanu nahay oo wax niyad jabay nagu keenaysaana ma jirto waxaa jira howlgallo dhinaca mukhaadaraadka guud ahaan mar walba laga arkaya warbaahinta oo gacanta ku dhegaysan hadday tahay xashiishad khamri oo ku soo badanayay magaalooyinka waaweyn ee somalilan wararkaarna ay sheegayeen bartilmaameedku dhallinyarada somalilan se baaxad buu leeyahay ilaa halkeeba isleedin waad ka madhadhan karaysaan
waxaan qabaa boqol kiiba boqol inaanu ku guulaysanayno insha allah sababtaan kuu sheegaya waxaa weeye mahal anagu keliya lama dagaalano wuu fara badan yahay waa run maanta waxaa xafladda laga sheego hogaanka hawluu sheegay ilaa afartan kun oo litirin la qabtay sanadkan xashiishad badan la gubay isbiirto badan la gubay mid dhir dhul la beeray lasoo jaray ayuu sheegay laakiin waxaan kuu sheegaya annagoo quri lama dagaalano bahalkan mobilisation qaranka oo dhan baa la sameeyey madaxweynahana kow ka ahaa oo ka dhawaaqoo yidhi ciidanka ha laysbarbar taago ha laga kaco taas waxay sababtay in dadkii oo dhammi kacay guurti baa kacday salaadiin baa kacday odayaal baa kacay xaafad xaafad baa loo kacay ciidankaa laysgarab taagay iminka lafteeda qirinqeyr buu ku jiraa waxaanu xidhnay ilaa afartan iyo dheeraad ganacsadayaashii waaweynaa ayaanu jeelka ubsanaba shan san iyo dheeraad la xukumay khamriga ka ganacsanaya iyagiyo khamrigoodii wada socdaanu qabanay waxaan aaminsanay halka imika uu maray maaragtay isagoo ma odhan karo wuu dabar go-ay laakiin fara baas baanu ku haynaa insha allahu marka dambena waxaanu la iman doonaa qalab aanu ku dhuuman karin istaraatiijiyad kasta uu dhigana waanu kaga adkaanana marka boqol kiiba boqol waxanu ku kalsoonay bahalkaa inaanu dabar goynayno waana brioritiyaga waxyaabaha brioritiyaga koobaad buu ka mid yahay xagga tuugta taliya waxaa jira tuug si casriya magaalooyin iyo gobollo kala duduwana lacaga ugu qabateen isla markaana dadka ugu badana aroortii hore ka lahaa hooyooyin iyo dumar baa u badan dadka waayeelka ama jilicsan bal dagaalka booliska kula jiro xagga tuugta ka waran
taa khadara waxaan u malaynayaa war badan baanad ka hayni tuuga iminka ma jirto aad bay yartay aad iyo aad tuugtu waa yaraatay dhalinyaradii isdilaysaba ilaahay naga kaxeeyey oo yaraaday iska horima jira kuwii kooxaa yaraaday oo baaba-ayo aan jirinba tuugtii jeebka boqolkiiba sagaashan iyo shan la waayey burcaddii meelaha istaagaysaa la waayey wixii kale dhib samayn jiraan la waayey magaalada hooyooyinka waraysa suuqa galoo keligood bay iska socdaan taas ilaahay waa inaga kaxeeyey annaguna diyaar baanu u nahay inaanu sii foojignaano tallaabo kastay la yimaadaan aanu la jaan qaadno su-aasha ugu dambaysa taliya wakhtigaaganaa kaaga mahad celinayaan kuweydiinayo booliska iyo dadku inay saaxiibaan baa lagu celceliyaa ilaa iminka xagga kobcinta aqoonta booliska iyo in dadka dhallinyarta jaamiciinta ciidanka lagu daro ilaa halkee bay socota arrintaas taas waa runtaa waana meesha qure aanu u soconnaba wakhti badan baanu gelinay wakhti badan aanu gelin doonaa insha allah community boolici badan baanu samaynay dadka bulshada iyo booliska kalsoonideeda in badan inaanu dhisnaanu ku talagalnay waana dhisimsa aqoon dhalin dhallinyaro aqoon-yahanaanu ciidamada qoray qaar bilaabalwadaanu qoray madax yaroo dhallinyaro bilaabalwadaanu ciidamada loo dhiibay oon tababaro iminka saraakiil badan ah baadhay badan baanu samaynay wacyigelin badan baanu samaynay dadkii iyo bulshadii baa siminaaro badan aanu wada gallay maaragtay dad badan oo kiisaska madax kao cadaalad sameeyaanu samaynay bayjaj baanu samaynay xafiis cabashaanu furay ilaa boqol iyo sagaal iyo toban cabashaa la xaliyey sanadkan oo qura oo bayjkaa la soo mariyey waxaan isleeyahay taasu waa ta qura ee aanu u soconno in maaragtay dadka saldhigga meeshu saldhig ku yaalla saldhigga xaafadda uu noqdo oo kalsooni weyn weyn oo boqolkiiba boqola dadka iyo boolisku ay ay ka dhex dhisanto guul weynna insha allah waanu ka gaari doona waana meesha qura inu soconno taas taata ku xidhiidha ee la xidhiidha waxaa ka mid a mudaharaadyadoo kale marka mudaharaadya dhacaan waxaa had iyo jeer dhimasho ama dhaawac baa yimaada waxaa la tilmaamaa tababarka ciidanka ee ka hortaga mudaharaadyadu inuu hooseeyo xagga kale dadka qaar waxay ku doodaan xabaddan si looga maarmo in xabadihii rabadhka ahaa iyo suntii dadka ka helmaysiinaysay la helo taa maxaa idinka yeela taliyay maxaa horta waanu haynaa qalab badan oo noocaad sheegay sida laakiin mudaharaadka dadku muxuu mudaharaadaya mudaharaadka dhimashada keena waxa weeyaan mudaharaadkan bilaa sharciga ah ee dadku intay dhaas ku qabtaan ay soo yaacayaan mudaharaadku nidaam buu leeyahay mudaharaadka salmiga wa- nidaamka loo maro waa la yaqaanaa kaa had iyo jeer dadkeennu ma yaqaanin wuu soo cararaya maalinta arday baa halkan farogsamalka soo qaad markiiba gabadha la shiday dhibaata dhacday burbur baa yimi marka eeg mudaharaadku aan sharciga waafaqsanayn ba had iyo jeer dhimashada keena laakiin haddaad qalabkaa kala doonaysidna waanu haynaa mid sida rasaasta rabarka kaasoo go-aya iyo mid qiiqaba marka in la isticmaalo oo dadkaa dhimanaya iyo ciidankaa dhimashada keenaya iyagoo lagu talagelin ee qof muwaadin dhimanaya tala imaanaha in la isticmaalo marka adigu maxaad mudaharaadka waa baabuleysa maba jiraba insha allahu ya waananu isticmaali doonaa insha allah hadday dhacdo
kaasi waxa uu ahaa taliyaha guud ee booliska somalilan sarreeye guuto maxamed aadan dabagale waxa uu waramayay waryaha v o eda magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle